الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الرخصة رخصدي أما بنينتي باب يهي in lam yaxdur iljumcata jumcaha haddii aanu iman fi lmaطar roobku marka uu da-ayo ama roobka dhexdiisa baabka ama tarjamada macnaheedu waxa uu noqonayaa roobku marka uu da-ayo qofka ma u banaan tahay in salaatu ljumca uu ka hadho oo gurigiisa duhuru iskaga tukado sida uu u ahaa roobku ruksa fi takhalufi can اljamaacati fi الsalawaati اlأkhraa rukso qofka u banaynaysa inuu jamaacada ka hadho marka salaadaha kale laga waramayo qaala xadaثana musadad waa ibn musarhad qaala xadaثana ismaaعiil ismaaعiil ibn ibrahim almacruuf ibn culaya qaala akbaranii cabdالxamiid صaaxibu الziyaadi qaala xadaثana cabdالlahi bn اxaariث xadiidka imraatka cumar ibn khaaab baa u dambeeyey wax akri sama qaala xadaثana cabdالlahi bn اxaariث ibn cami mxamed bn siriin qaala bnu cabaasi ibnu cabaas wuxuu ku uri limuadinihi fii ywmi maalin matiiri maalin roobaada idaa qulta markaad tidhaahdo ashhadu ana muxamada rasuul الlah wuxuu ujeedaa aadaanka dhexdiisa falaa taqul ha odrhan xaya calى الصalاة qul waxaad tidhaahdaa salluu fii buyuutikum kelmaddaa ku bedel guryihiina ku tukada macnaheeduu yahay fakaana annaasa waxaabaad moodaa dadkii istankaruu inay kelmaddaasi saluugeen oo ay diideen in aadaanka lagu daro qaala wuxuu ihi cabdullaahi bnu cabbaas facalahu arrinka waxaa sameeyey man mid baa sameeyey huwa isagu khayrun minii aniga iga khayr badan ina aljumucata jumcuha cazmatun ay fariidatun waa faral wa inii aniguna karihtu waxaan dhibsaday an ukhrijakum inaan idin soo saaro haddaan idhaa xaya cala asalaa oon idiin yeedho oo fatamshuuna aada socotaan fi tiini dhoobada dhexdeed iyo wadaxdi iyo meelaha lagu siibanayo addaxd waa bimacna azalq alamakin alati yanzaliqu fiiha almaashi azalq xadiidkani hore ayuu inoo soo maray wuxuu inagu soo maray baabu alkalaami fi اlaadaan waxaa bukhaari raximah llahu tacaala hore ugu deliishaday inay bannaan tahay in muadinku aadaanka dhexdiisa uu ku hadli karo oo dee salluu fii buyuutikum ka mid maaha alfaadii aadaanka ama kelimaadkii aadaanka ee tawqiifiga ahaa haddana aadaankii ayaa la dhex geliyey wa kadalika alkalaamu fi اlaadaan inuu ka sugnaaday saxaabada sida sulaymaan ibnu surad bukhaari raximah llahu tacaala baabkaasi waa ku keenay waxaanaynu tilmaanay yaana dee asalku inuu yahay qofku inaanu aadaanka dhexdiisa ku hadal maadaama cibaado u yahay si aanu hadalkaasi u mashquulin laakiin haddii xaaja iyo baahi ay keensatay inuu hadlo wahuwa yu'adin isagoo eedaamaya hadalkaasi aadaanka buri maayo lianna alaadaana laysa bisalaatin an aadaanku ma aha salaad oo qur'aankaba iyadoo la akriyayo qofku sida dhexdiisa u hadli karo ayaa aadaanka dhexdiisana uu hadli karaa waxaa kaloo bukhaari raximah llahu tacaala xadiidka uu ku keenay abwaabu salaati aljamaaca hore ayaa uu inoo soo maray waxaanuu markaa ku keenay baabkii ahaa haddii dadka qaarkood idaa xadara albacdu hal yusalii bihim dadka qaarkood haddii ay yimaadaan marka cudurdaarku qaa'imuu yahay sida roobka oo kale intaa timi ma tukinaya oo bimacnaa jamaaco ma la oogaya tusaalahaan roob baa da-aya waxaa la yihi salluu fii rixaalikum laakiin masaajidkii dad baa yimi ana takalafu alityaana ila almasjid kuwaa jamaaco ma tukinaya ama salaadu ha noqoto farallada shantaa mid ka mida ama salaatu ljumuca ha noqotee waxaana aynu tilmaanay masaladaasi inuu tukinayo oo hadhitaanka jamaacada laga hadhee dee looga hadho cudurdaar awgii sida roobka oo kale laysa caziimatan wa inamaa huwa ruksa maaha caziimo faral maaha waa ruksa weeyi walihaada baynu idhi waxaa axaadiisa qaarkood lagu jamciyey bayna qowli lmuadini xaya cala asalaa wa qowlihi saluu fii rixaalikum hadalka muadinkuu odhanaya xaya cala asalaa oo an yeedhba qofkii salaada loogu yeedhayo iyo hadalka uu odhanayo salluu fii buyuutikum aw fii rixaalikum labada hadalada waa laba hadal oo iska soo horjeeda waxaana lagu jamcinayaa baynu nidhi inay la hadlayaan laba qolo oo kala duwan ama laba qof oo kala duwan salluu fii buyuutikum waxay ku wajahan tahay qofka ruksada qaadanaya gurigaaga waad kaga tugan kartaa macno weyi xaya cala asalaana waxay ku wajahan tahay man yaakudu bilcaziima wayatanaazalu can iruksa qofka caziimada qaadanaya ruksada isagu ka tanaasulaya bimacnaa iska imanaya isagu bishardi inaan arrintaa mashaqo weyn oo dee darar iyo dhibaato kuwa ahi aanay ka dhalanahayn iminkana bukhaari raximah llahu tacaala xadiidkan waa kan ku keenay baabkana baabu ruksati in lam yaxdur iljumucata fi lmatar waxaanuu caddaynaya inuu yahay roob kowni اlmaطari ruksatan fi اtakhalufi aw cudran fi اtakhalufi can salaati اljumuca kama huwa xukmuhu fi salaati اljamaaca in roobka looga hadhi karo salaada jumca sida salaada jamaacadaba xukumku u ahaa xadiidkan ama dhacdadani inay jumco ahayd waxa ay ku cadday riwaayadda muslim ama qowluhu ina aljumucata cazmatun iyada waa la bushiyey oo culimada qaarkood baa waxay yidhaahdeen waxaa saxase riwaayaadka kale ku taalla inahaa cazmatun waxaana damiirkuu noqonayaa bay yidhaahdeen xaya cala asalaa oo haddii xaya cala asalaa la yidhaahdo oo muadinku idhaha dadku wuxuu ku waajibiyey inay yimaadaan marka inahaa cazmatun waxa uu leeyahay ibnu cabaas waa xaya cala asalaada ee ma aha ana salaatu ljumuca waayo dee salaatu ljumuca faralnimadeedu haddii xaya cala asalaa la idhaahdo iyo haddii aan looba eedaaminba dee dhici maysa bay yidhaahdeen calaa kulli xaal riwaayadda muslim waxaa ku cad in waxa weeyaan salaadan ibnu cabaas radia allahu canhu uu ka hadli ahayd salaatu jumuca riwaayat ibn cabaas min hada riwaayatu muslim min hada alxadiid riwaayaadka qaarkoodna waxaa ku sugan fiiha dikru lkhudba in khudbada la sheegay markaa shaki ma leh salaadani inay ahayd uu ibnu cabaas laaxaya calaa salaaha odhane waxaad tidhaahdaa salluu fii buyuutikum inay ahayd salaatu jumuca salaada jumca salaada duuriya salaadaha kale ay la xukum tahay fii yowmi lmatar maalinta roobka uu da-ayo waxaa marka hadalka ibnu cabaas ka muuqata markanu ha inahaa cazmatun wuxuu uga jeedaa xaya cala salaa ayuu uga jeedaa in muadinku hadduu yidhaahdo xaya cala asalaa tanabah lihadi lmasala ida qaala almuadinu xaya cala asalaa xaya cala alfalaax oo aanu odhan salluu fii buyuutikum aw ma fii macnaaha ama wax la macno ah walow roobaha da-aye dadka inay waajib ku noqonayso inay yimaadaan salaada hada macna kalaam ibni cabaas inaha cazma yanaa xaya cala asalaa kelmaddan ahi waa kelmad ay ka dhalanayso inay faral kugu noqoto marka aada maqasho inaad timaado meesha lagaaga yeedhayo walihaadaba muadinkii uu ku yihi ha odhanin waxaad tiraa salluu fii buyuutikum wa inii karihtu an ukhrijakum oo haddii xaya cala salaa muadinku yidhaahdo waxaa waajib idinku noqonaysa inaad soo baxdaan watamshuuna fi اtiini wاdaxdi walihada ba imaamu axmed raximah اllahu tacaala waa xadiidkan uu ka fahmay in muadinku hadduu yidhaahdo xaya cala asalaa xaya cala alfalaax oo aanuu odran wax tusinaaya dadku inay guryahooda ku tukan karaan inay dadka waajib ku noqonaysa inay soo baxaan walow kaana yowma maطarin maalin roobda-ayaba ha noqotee laakiin hadduu xaya cala asalaa xaya cala alfalaax raaciyo kelma tusinaysa inay guryaha ku tukan karaan salluu fii buyuutikum aw salluu fii rixaalikum amaba se uu ku bedelabay labaduba waa banaayin soo horaa inuu tilmaanay aljamcu bayna xaya al xaya cala asalaa iyo salluu fii buyuutikum waa banaanta in labada la kulmiya waxaa kaloo banaan alibdaal in xaya cala asalaa laga tago oo lagu bedelo salluu fii rixaalikum marka labadaa haddii mid kamida uu sameeyo ibdaalkaa sameeyo ama labadaba uu israaciyana markaas ayay dadku rukso u haystaan buuhi imaamu axmed raximah allahu tacaala inay ku tukadaan guryahooda inay ku tukadaan wa fi lxadiid alraddu calaa man yastankir الsunan aلhaabita can الnabiyi calayhi الsalaatu wasalaam fakaana annaasa istankaruu dadkaasina waxay dad aanay sunadani gaadhin qaala ibnu cabaas facalahu man huwa khayru minii wa fiihi dikru daliil alqowli aw اlficli cinda istinkaari الnaasi liamrin sharciyin waxaa laga qaadanayaa in dadka loo sheego daliilka an huwa aqrabu ilى iqnaac qancinta dadka isaga ayaa u dhow in daliilka loo sheego dadku marka ay istinkaaraan ama ay saluugaan ay garan waayaan shay ilaahay sharcigiisa ka mid ah oo amar rasuulku uu yidhi calayhi salaatu wasalaam amaba se uu sameeyey baabun min ayna halkeebaa tu'taa looga imanaya aljumuca salaada jumca manaa masaafe intee leeg buu qofku salaada jumcaha uu uga imanaya markuu intee in leeg u jiro meesha laga eedaabayo wa calaa man cideebay tajibu ku waajibaysaa salaatu ljumuca liqowli illaahi jala wacaza idaa nuudiya marka loo dhawaaqo lisalaati salaadii min yowmi اljumuca maalinta jumcaha fascaw ilaa dikri illaah aayadda markaa baabka uu ku bilaabay alimaam albukhaariyu raximah allahu tacaala sida aynu tilmaami doono waxaa deliishada ahlulcilmiga yidhi qofka degan qaryada ama deegaanka ama magaalada laga eedaamayo jumcaha looga eedaamayo meel ka baxsan qofka degan waxaa salaatu ljumuca inuu yimaada ay ku waajibaysaa ida kaana yasmacu nidaa aw fii quwati man yasmac hadduu yahay mid aadaanka maqlaaya ama meeshiisaasi ay tahay meel ay suurtagal tahay in laga maqlo aadaanka ala sabiil mithaal hadduu muadinku yahay mid sayita oo cod dheer sawiguna uu yahay manaa mid haadi ah oo aanay jirin dabeelo dee sawdka muadinka dhinaca qofkaasi uu ka xigmo ee dhinac kale u qaadaya marka hadday xaaladahaasi jiraan muadin sayita nacam muadin cod dheer baa jira lakiin tusaalahaan dabeelo ayaa dhacaya codkii dhinaca kale u qaaday xaaladdaa odhan maayo anigu aadaanka maqli maayo waxa la anta fii quwati saamic mar haddii xaaladaha caadigaa la maqlo waxa aad la awoodiyo la xukum tahay dee ka maqlayo marka aayaddan qur'aanka ah ayaana ka mida adilada loo deliishaday qowlka idaa nuudiya lisalaati min ywmi اljumuca wa qaala caطaa'un wuxuu yidhi idaa kunta haddaad tahay fii qaryatin mid degan qaryo jaamicatin qaryo waxa weeyaan jaamica qaryadu goormay noqonaysaa jaamica ida kaana tuqaam fiiha salaatu اljamaca dii loo oga salaatu اljamaca wa calayha amiir magaca la doonaya ha loo bixiyo ama ha la idhaahdo waxa weeyaan barasaab ama hayr tuule oo qaadi ay leedahay wa fiiha duur mujtamica iyo guryo waxa weeyaan urursan oo akidu bacduha bibacdi oo barhkeedba bara kale waxa weeyaan uu la xidhiidhsan yahay markaasa waxaa culimadii hore odhan jireen mithlu judda mithlu judda judda magaceeda in jiimka la godo ayaa sax ku ah magaalada sacuudiga ku taal ala baxri ilaxmar oo in la idhaha judda waa magac khaldan waxaana uu ku dhisan yahay arrin aan sugnayn oo ah in la yidhaahdo xaawo ayaa ku aasan oo ajadda macnaa ayeeya ayaa magaceedu ka yimid in jidda la yidhaahana sax maaha judda ayaa magaceedu sax uu ku yahay judda bidami ljiin marka waktigaaste inay koobnayd baa muuqata laakiin alana nacam hiya madiinatu kabiira waasicatu alatraaf magaalo aada u ballaarhan oo dhinacyadu aad ay u kala fog yihiin oo bacdulikhwa oo degan ay noo sheegeen xawaali tamaaniina kilo ilaa siddeetan kilomitr in aad laba xaafood u kala socon karto magaalada ku wadayaan laakiin waktigaa dee la tusaaleynayo magaalo yar ay ahayd sida muuqata oo fanuudiya loo dhawaaqa bisalaati salaadii min yowmi ljumucati maalin jumca ah faxaqun calayka waxaa waajib kugu an tashada inaad timaado samicta anidaaa aadaanka aada maqashid aw lam tasmacu ama yaanad maqlin masalada marka haddeen hoos ugu dhaadhacno qofka intee jira ayay waajib ku tahay inuu salaatu ljumuca u yimaado dadku waxay u qaybsamayaan laba qaybood inuu qofku yahay qof degan inuu yahay qofku qof degan meeshaa laga eedaamayo magaalada ama tuulada laga eedaamayo ka waxaa waajib ku ah inuu yimaado salaatu ljumuca ama aadaan ha maqlo ama yaanu aadaan maqline sidaana culimada qaarkood itifaaq bay ku soo rareen sida alimaamu nawowi raximah allahu tacaala la isku waafaqsan yahay sidaasi ayay sheegeen ida kaana fi lqarya aw fi lmadiina wnuudiya bالصalaaةi fiiha min ywmi اljumca yajib calayhi اlitiyaan sawaء samica nida am lam yasmac ama aadaan kaa maqla ama yaanu maqli laakiin laa shaka taa inay u tahay shardi inuu salaada jumcaha uu ka gaadhi karaa oo hadday tahay magaalade aada u ballaadhan oo kilomitirada aadka u faraha badan ay u dhexeeyaan meesha jumcaha lagu ogayaana aada ay uga fog tahay hadduu subxii soo baax hataa aanu ka gaari karin dee mil hada laa yuqaal tajib calayhi اljumca wain lam yasmac الnida laakiin taa iyada waxaa dawo ka ah ee tacadud jum aljumc fi lmadinati اlwaaxida aw fi lqaryaةi اlwaaxida ayaa banaan haddii ay ballaaran tahay oo dadkeedu ay fara badan yihiin taas ishkaalkaana taas ayaa lagaga baxaya qofka kale wuxuu noqonayaa qof ka baxsan magaalada ama qaryada ama deegaanka laga eedaamayo kaa culimada qaarkood waxay yidhaahdeen sida abu xaniifa iyo sufyaan athawri iyo hada laysa calayhi jumuca walaw kaanat baynahu wa bayna alqaryati aw almadina alatii yu'adanu fiiha liljumuca yana furja aw fajwa walow in yar ha udhaxayseen manaa waajib kuma aha inuu yimaado mar hadduu ka go-an yahay magaaladan ama tuulada laga eedaamayo qowlkaasina waa qowl aan saxahayn huwa qowl mukhaalif lidaahiri اqur'aani wالsuna waa qowl khilaafsan daahirka qur'aanka sida aayadda ida nuudiya lisalaati min ywmi اljumca iyo axaadiista insha allahu tacaala inuu arki doono qowlka kale waa qowlka ay ku tegeen jamaahiir اculamaa culimada badankoodu ay yidhaahdeen hadduu dhow yahay oo magaalada ama tuulada u dhowya salaatu ljumuca waa inuu yimaado hadduu fog yahayna waajib kuma aha laakin ikhtalafuu fi xaddi اlbucdi wاlqurbi waxay isku khilaafeen dhowaanshaha maxaa xad wa goormaa la odhanaya waa dhowiyo waa in yimaado goormaa se la odhanaya waa fog yahayo salaatu ljumuca in yimaado waajib kuma aha mar hadduu magaaladii uu ka baxsan yahay ahlucilmiga markaa qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa qurbiga xad wa an yasmaca anida inuu aadaanka maqlayo qaarkood waxay yidhahdeen inuu u jiro farsak waalfarsakhu talaathatu amyaal farsakhuna waa saddex mayl labadaa qowla haddaanay isku mid ahayn ma kala foga lannahu saddex mayl inta badan hadduu muadinku yahay mid cood dheer wa kaana aljawu haadi'an aadaanka waa laga maqlaya marka labadaa qowl ma kala foga waana labada qowle xagga adilada ugu dhow hadduu yahay saamican linida o fii quwati saamici mid aadaanka maqlaya oo magaalada laga eedaamaya aan u deganaan amaba se uu yahay mid jooga meel laga maqli karo walow isagu marka ayaanu maqlinbe ila waxaa dhici karta in dee muadinkaa markaa eedaamaya inuu sawdkiisu hooseeyo waxaa dhici karta isagu inuu dhaga culus yahay waxaa dhici karta xaalatuljawi inaanay suurtogelinan in la maqlo lakin haddii xaaladaha caadigaa la maqlo dee fii quwati saamic buu noqonaya soo hore aynu tilmaanay marka haddii uu masaafadaasi degan yahay inuu salaatu ljumca yimaado ayaa waajib ku noqonaysa waxaana qowlkaa u daliila aayadda idaa nuudiya lisalaati min ywmi اljumuca marka loo eedaamo markaa qofku mar hadduu aadaankii uu la socdo jumcaha loo eedaamayey uu maqlay ama meel laga maqli karo uu joogo waxaa ku wajahan qowl اllahi subxaana wa tacaala fasxw ilى dikri اllah wadaru اlbayc hadalkaasi mid ku wajahan buu noqonaya waxaa la mida xadiidka uu warinayo imaamu muslim fii صaxiixihi inuu rasuulku ibn umi maktuum uu ku yihaha tasmacu nida aadaanka ma maqashaa qaala nacam qaala faajib haddaba ajiib buu yihi macnaa halkaa lagaaga yeerayo rasuulkuna alayhi salaatu wasalaam aadaan oo dhan un buu yihi miyaad maqashaa ee muu kala qaadin aadaanka jumcaha loo eedaamayo aadaanka salaadaha kale loo eedaamayo marka qofku mar haddii aadaankii uu maqlaayo ama fii quwati saamicuu yahay inuu ajiibaayo inay waajib ku tahay baa xadiidkanina uu tilmaamaya oo jamaacada loo eedaamayo jumcaha loo eedaamayo uu kasoo qeyb galo qowl baa jira markaa odhanaya aljumcatu calaa man awaahu leylu ilaa ahlihi qowlkaasi wuxuu leeyahay jumcaha jumcuu wuxuu ku waajibay qofka marka uu jumcaha tukado uu is idhaaha reerkii ku noqo ama deegaankii uu deganaa intaanu gabalku dumin ka gaadhay markaad jumcaha tukata dhaqaaqdo mar haddaad iyadoo gabalku aanu dhicin aad ka gaadhayso gurigaagi jumcu waajib ba kugu yimi xadiidka markaa masalada ku soo arooray imaamu tirmidi uu warinayaa aljumcatu calaa man awaahu leylu ilaa ahlihi wa xadiidu daciif qaala tirmidiyu raximah llahu tacaala caqibahu laa yasixu fi lbaabi shay manaa baabkaa ah aljumcatu calaa man aawaahu leylu ilaa ahlihi xadiidkuma ansi imaamu axmedna lam yarahu shay-an ciddii xadiidkaa usoo bandhigtay u deliishatayna waxay imaamu axmed uu ku yihi istakfir rabbaka waar ilaahay dembi dhaaf weydiiso xukunka sharciga xadiidkan aad u deliishanaysa xadiis jira ma ahe xadiis sugan ma ahe ibnu cumarna markaa isagoo mawquufa ayaa hadalkaa laga soo wariyaa waana ina soo maray hadalkiisaasi markaa qowlkaasi waa qowl xadiis daciifa ku dhisan qowlka saxiixiina waxa weeye ana xukma ityaani اljumcati mutacaliqun biاnnida xukumka imaanshaha jumcuhu inuu ku gaariyey waxa weeyaan qofka aadaanka maqlaaya marka laga warramayo qofka ka baxsan meeshaa laga eedaamayo wa kaana anas wuxuu aha radi allahu canhu fii qasrihi qasrigiisii dhexdiisa axyaana mararka qaarkood yujamic yaxduru ljumca mid jumcaha yimaado wa axyaana mararka qaarkood yujamic jumca ma iman jirin wa huwa qasrigiisuna bizaawiyati buu ku yaalay azaawiya waa makaanun macruuf oo ku yaala qurba basra duleedka magaalada basra waana meesha ay ka dhacday alwaqcatu almacruufa bayna alxajaaj wa bni alashcas dagaalkii xajaaj ibnu yuusuf iyo ibn ashcas dhex maray oo halkii uu ka dhacay weeye basre duleedkeeda marka waa meel magaalada ka baxsan oo guri weyn uu ku lahaa anas ibnu maalik wa huwa qasrigaasi bizaawiyati buu ku yaalaa meesha zaawiyada la yidhaahdo calaa farsakhayn laba farsak buu ujeeday calaa bucdi farsakhayn dee labada farsakna waa laba waxa weeyaan nacam waa lix mayl oo farsak kasta waa imisa saddex mayl wey marka lix maylla aadaanka laga maqli maayo macanaa sida haalibkaa ee caadada loo bartay masaafo aadaan laga maqli kara maaha walihaada anas ibnu malik umuu arkahayn magaaladaasi uu ka baxsan yahay jumcaha lagu tukanayo inuu xaadiro inay waajib ku tahay mararka qaarkoodna qasrigiisu iskaga tukan jiro oo jumcaba ma iman jirin mararka qaarkoodna jumcaha waa ka soo qeyb geli jiray la calى sabiili اlwujuub inay waajib ku tahay uma iman jirin laakiin dee jaa-is ama mid banaan ayay u ahayd arrintaas qaala xadaثana axmed w axmed ibnu صalx qala xadaثana cabdالlahi bn wahbi qala akbarana cmr bn اxaariث can cubayd الlahi bn abi jacfar ana mxamed bn jacfar bn zubayr ayaa xadaثhu can curwa bn zubayr can caaisha zawji الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam qaalat waxay tihi kaana annaasu dadku waxaana yantaabuuna yowma aljumuca kuwa kaayaysta ama ku kaltama maalinta jumca oo bimacnaa yaxduru bacduhum wayagiibu bacduhum barhkoodna waa iman jireen barhkoodna waa maqnaan jireen min manaazilihim bay ka iman jireen guryahoodii iyo wlcawaali alcawaali waa alqura asagiira alati xawla almadiina waa tuulooyinka yaryar iyo deegaamada magaalada madiina ku yaalay hareeraheeda sidee magaalada ka baxsanaa fayaatuuna waa iman jireen fi lgubaar manaa beerka fayaatuuna waa iman jireen fi lgubaar owa yamshuuna fi lgubaar waxaanay soo dhex socon jireen boodka yusiibuhum algubaaru waxaa gaari jiray boorkii alcaraq iyo dhidid fayakhruju minhum waxaa kasoo bixi jiray alcaraq ay raaixat alcaraq manaa dhididka raaixadiisa ama urtiisa faataa waa u yimi rasuula اllahi salى اllahu alيh wasalam insaanun baa u yimi minhum dadkaa kamida wa huwa cindii waxaal huwa rasuulkuna cindii agtayda uu joogo n fi xujrati caaisha faqaala الnabiyu salى اllahu alayh wasalam rasuulku wuxuu yihi low anakum haddii idinku taahartum aada isa soo nadiifin lahaydeen liyowmikum hada maalintiin aad isu soo nadiifin lahayd lakaana axsan haddaynu idhahno de lowda waa shardiya jawaabtu waa maxduuf o lakaana axsan bay noqon haddaynu idhaahno waa litamanina dee jawaab uma baahnaba xadiidkan waxaa isna uu tilmaamayaa in salaat ljumuca dadka magaaladaasi ka baxsani ay tahay inay yimaadaan laakiin waxa ay ku xidhan tahay dee inta ay u jiraan bay ku xidhan tahay imika alcawaali tusaale ahaan alcawaali magaalada madiine ugu dhow waxay u jirtay arbacata amyaal ta ugu fogina sabca ilaa tamaaniyata amyaal toddoba ilaa sideed mayl bay u jirtay walihaadaba asxaabu alcawaali dhammaantoodba aanay iman jirin salaat ljumuca aanay kasoo qeyb geli jirin bal kaanuu yantaabuun yaxduru bacduhum wayagiibu bacduhum lanna waxay u arkay inaanu waajib ku ahayn dee zamankuna waxaa zamanu nuzuuli ilwaxyi haddii arrintaa ku khaldayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku baraarujin lahaa marka afar mayl bay ayaa waxa weeyaan ay u jiraan yanaa akara min farsak wax farsak ka fara badan taasina marka waxaa xujadda ay u tahay qowlka odhanaya farsak samaaduun oo farsak oo saddex meel iyo intii ka yar qofka u jira magaalada laga eedaamayo meel ka baxsan degan ayaa jimcuhu waajibuu ku yahay waxaa kaloo xadiidkan daliishaday ahlulcilmiga yihi guslu ljumucati laysa biwaajib meelashada jimcuhu waajib maaha rasuulku alayh الsalaatu wasalaam kumuu gaabsadeen qowlkiisa uhi low anakum tatahartum liyowmikum hada bal rasuulku alayh afضal الsalaati wالtasliim laamarahum biاlاktisaali amra iijaab waa fari lahaa rasuulku amar waajibina ay ka dhalanayso masaladaana hore ayaynuga soo hadalnay waxaa sawaaidda xadiida ka mida rifq اlcaalim biاlmutacalim qofka caalimkaahi qofka wuxuu baraayo caalimkaahi qofka wuxuu barayo inuu turo bal sida ladifana rasuulku ula hadlay balee low anakum tatahartum liyowmikum hada laa siyama ida kaanat mukhaalafatu can jahlin haddii qofku khaladka uu ku jiraa yanaa jahli uu ka dhashay amaa qofka masaladaasi garanaaya mukhaalafadiisu ay tahay camdi mid ulakaca dee adaygu uu anfacaayo yuqallab calayhi lkalaam arrintaasina waa mid ka sugan rasuulka calayhi afdal salaati watasliim oo markaa qaacido laga dhigan maayo rifqiga qaacidona laga dhigan maayo khildada mar meel walba tii ku haboon ayaa la samaynaya ida istawa alamraana alrifqu awla wa axsan wa afdal haddii labadu ay siman yihiin xagga waxtarkana ku adkaynta iyo fududaynta de udabcinta de udabcinta iyo rifqiga ayaa asala ma kaana rifqu fii shayin ila zana wama nuzica rifqu min shayin ila shaanahu ayuu yihi rasuulku aleyh afdal salaatu wasalam waxaa laga qaadanaya qofku marka uu tegayo meelaha la isugu imanayo gaar ahaan dadka ahlukhayrka ahlucilmiga uu la kulmayo inuu isnadiifiyo amajaalisu adikri walcibaada walcilmi marka uu ka qeyb geliyo ila qofku uu ka dheeraado qof muslima inuu dhibaateeyo xataa waa inuu iska ilaaliyo inuu raa'ixadiisa uu ku dhibaateeyo wa fiihi xirsu saxaabati cala imtitaali اlamri walow shaqa calayhim saxaabada halkay uga iman jireen salaatuljimca marka la eego sida ay khayrkii wanaagga u jeclaayeen haddii amarkaay ugu hogaansamayeen baa laga qaadanaya waxaa xadiidkan markaa nacam uu radin ku yahay qolooyinka yidhi markaa salaatuljimca waajib kuma ah qofka ka baxsan magaalada ama tuuladaasi laga eedaamayo baabun waqtu ljumuca jumcaha waktigiisu idaa zaalat ishamsu waa qoraxdu markay zuusho ay maalat can kabadi can wasat isamaa samada bartankeeda ay ka leexato oo ay u leexato xagga ay u dhacdo hada macna azawaal azawaal huwa maylu shamsi can kabadi asamaa ilaa jihati alghuruub ee azawaal la dhahdo imaha zuulitaankii ahaa bimacnaa alguruub nacam marka salaat اljumuca hal lahaa waqt waaxid wahuwa waqt الظuhri am lahaa waqtaan salaat اljumca ma wakti qura bay leedo waktigeeda waktigii duhurka un waktigii duhurka waktigeedu soo gelaya waktigii duhurku uu bixi jirayna waa baxaya mise laba wakti bay leedahay waktigaa duhurka iyo wakti kale oo ka horeeya bimacnaa waktiga duhurka ma laga horeysiin karaa bukhaari waxaa aragtaa wuxuu jezmiye si gaan u sheegay waktigeedu inuu yahay idaa zaalat ishams waqta wakti duhr in waktigeedu waktiga duhurka u yahay waan laga horeysiin karin wakadalika sidaasi ayaa yurwa laga wariyaa buuhi can cumar waa ka asax arrinkaasi cumar wacaliyin wanucmaan ibni bashiir wa camr ibni xurays radia allahu canhum inay tukadeen salaatu aljumuca bacda azawaal وkadalika sidaasaa yur waa laga wariya can cmar وعaliyi والنuعman بn bashيr وcmr بn xurays radي الlahu canهum inay salaaة اjumca tukadeen zawaalku markuu dhacay kadib waktigii duhurku uu soo galay aataartan markaa dee bukhaari uu taxta tarjama tarjamada hoose baabka hoose ku sheegayna waxaa iideysa madhabkiisu inuu yahay waqt اjumca ana waqt aljumca yadkul bidukhuuli waqti duhri waktigii duhurku markuu soo galo inuu soo gelay waqt ljumca nacam qowlkana waa qowlka ay ku tageen jamaahiir اculamaa aktaru ahli اlcilm qaala xadaثana cabdan cabdاllahi bn cuثman almarwazi qaala akbarana cabdاllahi cabdاllahi bn mubaarak abu cabdالraحman qaala akbarana yaxya bn saciid alansaari anahu sa'ala waa weydiiyey camra can ilgusli maydhashadii yowma aljumucati la maydho ee can xukmi lgusli yowma aljumca faqaalat waxay tidhi qaalat caaishatu radia allahu canha kaana annaasu dadku waxay ahaayeen mahanata anfusihim ay khadamata anfusihim kuwa naftooda u khidmeeye baa manaa dadku shaqaalamay lahay waktigii hore fi lmadiina qof waliba isaga ayaa shaqaysan jiray kula waxid kaana yubaashiru camalahu binafsihi mid waliba camalkiisa isaga ayaa baashiri jiray wa kaanuu waxay idaa raaxu markay tagaan ila ljumuca salaada jimca raaxu waa tegi jireen fii hayatihim iyagoo shakligoodi iyo qaabkoodii le maa dharkii ay ku shaqaynayeen iyo xaaladii ay ku shaqaynayeen ku sugan faqiila lahum waxaa lagu yihi law iktasaltum haddaad maydho lahaydeen ila kaana axsan ama law iktasaltum alla miyaad maydhataan xadiidkan markaa bukhaari wuxuu u daliishanayaa salaatu اljumuca in waktigeedu uu yahay bacda zawaal ida zaalat ishams halka uu ka daliishanayana waxay tahay kaanuu idaa raaxuu ila اljumuca oo rawaaxa maxaa la idhaahdaa fi luga waa addihaabu bacda zawaal waa tegitaanka la tago waktiga duurku markuu soo galo iyo wixii ka dambeeya ama qoraxdu markay samada bartankeeda xagga dhicitaanka uga iilato tegitaanka la taga ayaa la dhaha rawaax marka mar haddii caaisha tihi kaanuu idaa raaxuu ila aljumuca raaxuu fii hayatihim faqiila lahum law iktasaltu marka haddii dee jimca qabla zawaal la tukanayo iyo qofka tegay bacda zawaal kama gaadhay soo ma marka mar hadday tegi jireen bacda zawaal raaxa macnaheedu yahay addihaa bacda zawaal taasi waxay tusinaysaa jumcuhu inuu dhici jiray bacda zawaal yaanu dhici jirin qabla zawaal laakiin daliishiga noocaasi ma xoog badna waayo raaxa sida luqada ugu timi iyadoo macnaheedu yahay adyahaa bacda zawaal ayaa waxaa fi lugati wa fi sharciba ay ku timi iyadoo looga tego mطlaqa dihaab tegitaanu ama qofku ha tago qabla zawaal ama ha tago bacda zawaal ama fi leyl ba ha tageen taasina watay nagu soo martay xadiidkii rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam uu lahaa ana man raaxa fi saacati اlأuulى man raaxa fi saacati اlأuulى waynu tilmaana de macnihiisu inuu yahay raaxa macnaheedu inay man dahaba ile waktu zawaal lama gaadhi asaacati اlأuulى marka la taagay yowma اljumuca nacam marka daliishigaasi ma xoog badna ta labaad haddii laga yidhaahdo idaa raaxu macnaheedu waa dahabu bacda zawaal xadiidku wuxuu tusinayaa un salaatu ljumuca in la tukan karo bacda zawaal laakiin haddii la helo daliil tusinaya in la tukan karo qabla zawaal xadiidkani taa diidi maayo oo labadii waktiyo salaatu ljumuca ay lahayd mid kamida ayunba xadiidkani tilmaamaday noqonaysaa ka kalena haddii daliil loo helo isaguna mid sugan ayuu noqonayaa qala xadaثna jurayj بn نuعman qala xadaثna fulayx بn sulayman عan cثman بn cabdالرaحman بn cثman الtaymi عan anas بn malik radي الlahu عanhu ana الnabiya slى الlahu عalيه wasalam kaana waxa yusali mid tukada aljumuca xiina marka tamiilu shamsu qoraxdu ay iilanayso wa min algariib istadla bhada اxadiiث kila الfariqayn xadiidka labada qoleba way deliishadeen waxaa muuqata dee bukhaari iminka wuxuu u deliishanayaa in salaat ljumca waktigeedu uu yahay manaa bacda zawaal oo xiina tamiilu shamsu ba waxa uu ku fasirayaa ay xiina yaxsulu zawaalu marka zawaalku uu xaasilo ee uu dhaco waxaa kaloo daliishaday xadiidka qolooyin kale waa la tugan karaa salaatu ljumca qabla zawaal intaa waktigii duhurka aan la gaadhin oo xiina tamiilu shamsu macanaa waktigeedu wuxuu soo gelayaa qolooyinka yidhi intaan zawaalka la gaadhin oo marka zawaalku uu dhacayo xiina tamiilu ay wakta zawaali ay wakta xusuuli zawaali marka ay iilanayso qoraxdu ayuu rasuulku salaada geli jira wamacluum ana qabla salaa aladaan wa khudbataan wa kadalika aliqaama intaasio maxay dhacday markaa qabla zawaal bay dhacday mar haddii markuu zawaalku xaasilayo salaadii uu tukanayey manaa aadaankii iyo khudbateynkii iyo iqaamadii maxay dhacday qabla zawaal marka xadiidku wuxuu u dhow yahay in loo daliishan karo qowlka odhanaya salaatu ljumca waktigeedu wuxuu soo gelayaa qabla zawaal inta aan waxa weeyaan qoraxdu weli aanay samada bartankeeda xagga dhicitaanka uga iilan labada qowl qowlkaasu u dhow yahay qoladaasaana u mudan inay deliishadaan qala xadaثna cabdaan qala akbarana cabdالlahi qala akbarana xumayd can anasi qaal kuna waxaan ahay nubakiru biاljumca inaanu jumcaha goorra tukano nubakir waxaa deliishaday qolooyinka yihi waxaa la tukan karaa qabla zawaal oo nubakir yana fi bukra baanu tukan jirnay subaxnimo waa tukan jirnay lakin waxaa la odhan karaa tabkiirku waxaa axaadiista uu ugu yimi dee luga alcarabiyana ku sugan inuu yahay ficlu shay fi awali waktihi ama galabnimaha la sameeyey ama habeennimo ama duhurnimaha la sameeyey markaa kunaa nubakiru macnaheedu muxuu noqonayaa kunaa nusalii aljumca fi awali waktiha waxaanu jumcaha tukan jirnay marka u horeysa waktigeedu uu soo galo wanaqiilu waxaanu qayluuleysan jirnay bacda aljumuca salaada jumca waxa weyaan dabadeed ayaanu qayluuleysan jirnay masalada markaasaynu sheegnay oo masale ahlucilmigu isku khilaafeen jamaahiir ulculamaa baa sidaasi ku tegey imaamu axmed raximah llahu tacaala iyo isxaaq ibnu ibraahim ibnu rahawaya ayaa ku tegey waxa weeyaan in salaat ljumca la tukan karo qabla zawaal oo barqada dheerba la iska tukan karo bal culimada qaarkood waxay yidhaahdeen xukmuha wa xukmu lciid oo mar allaaliyo marka laga baxo waktu nahyiga ida irtafacat ashamsu qayda rumxin waran dherarkii in laag marka dhuga kor uga goobo waktigii ciidda la tukanayuu soo galaa jumcana la tukan karaa lanna waa ciid wey rasuulkuna alayh salatu salaam ciid buu ku magacaabay laakiin qowlkaasi qawi maaha oo ciid in lagu magacaabay jumcu tusin maysa axkaamtii ciid o dhan inay leeday hada laa yadulu calaa ana laha jamiicu axkaami lciid bal waxaa jirta axkaam jumcaha iyo ciiddu ay ku kala duwan yihiin oo laysku waafaqsan yahay imaamu axmed iyo isxaaq ibn rahaweya qowlkaas culimada qaarkood baa yihi iyaga ayuun baa la keliyooba oo culimada kale ku khilaafay laakiin hadalkaasi sax maa bal hada alqowlu manquulu can salaf min asaxaabati wataabiciin qowlkaas salafkaa laga soo naqliyey saxaabiyo taabiciin bale abubakr iyo cumar baa laga soo naqliyey asarkaasina waa muxtamil litaxsiin waa mid aqbali karaa in lagu xukumo inuu yahay xasan sida uhi sheekh alalbani raximah llahu tacaala wakadalika mucaawiya bn abi sufyaan cabdillaahi bn zubayr cali waxaa ka ansaxday inuu jimca ka bixi jiray oo laysku khilaafi jiray yana ma harkii ma soo rogmay hargalabeedkii mise weli ma ma soo rogman laysku qabsan jiray hada yadulu calى anahu kana yusalii axyaana salaat اljumca qabla zawaal marka qowlkaasi imaamu axmed iyo isxaaq ibraahawiya waa loogu horeeyey muxuu haddaba daliil leeyahay ma daliiluhu adiladisa xadiidka anas baa kamida ana nabiya kana yusali jumucata xiina tamiilu shamsu laakiin waxaa ka sariixsan xadiidka jaabir imam muslim uu ku wariyey صaxiixi qaala kana nabiyu alayhi الsalaaةu wasalaam yusali اljumuca fanadhabu wanuriixu jimaalana xiina tazuulu shamsu hada rawahu muslim xadiisi jaabir rasuulku wuxuu tukan jiray salaatu jumca ka intanu la tukano oo aanu salaada ka baxna aanu tegi jirnayo manaa awrtii dhaanka ayaanu foofin jirnay goorma xiina tazuulu shamsu jumci waa lasoo dhamaysto masaajidkii baa laga yimi o marka awrta la kaxaynayo ayaabaa waktiga qoraxdu ay zuulayso macna hada anahum saluu aljumca qabla zawaal taana macnaheedu waa maxay inay jumcaha tukadeen qabla zawaal inay tukadeen marka qowlka raajixi waxa weeye in salaatu ljumca la tukan karo qabla zawaal oo laba wakti ay leedahay waktigii duhurkana la tukan karo lagana horeysiin karo waana qowl ka sugnaaday can isalaf waana qowl adilo leh nacam laakiin qowlka odhanaya salaad horeba waa la iska tukan karaa mar haddii waktigii nahyiga laga baxo qowlkaasi fiihi shayun min adacf nacam baabun ida stadda marka uu daraado alxaru kuleylka yowma aljumca maalinta jumcaha yanaa hal yubrad bisala salaadii dib ma loo dhigaya jumcaha ma lala sugaya waktiga qaboonada sidii xukunka duhurku ahaa mise xukmu libraad waa khaasun bisalaati duhr xukunkaa qaboojintu wuxuu ku gaaray salaada duhur miyaa oo jumca isaga lama qaboojinayo qaala xadaثana mxamed bn abi bakr almuqadami qaala xadaثana xaramiy bn cumaara qaala xadaثana abu khaldah wakhalid bn dinar qaala samictu waxaan maqlay anas bn maliki yaquul kana nabiyu salى اllahu alayh wasalam rasuulku wuxuu ahaa ida اshtadda albardu qabowgu markuu daraado bakara bisalaa salaada gooruu tukan jiray wa ida ishtadda alxaru kulaylku markuu daraadana abrada bisalaa e adkhalaha fii waqti اlbard wuxuu gelin jiruu la sugi jiray waktiga qabowga abrada ee adkhala fii waqti اlbardi weye macneed abrada bikada haddaad maqasho yacni wuxuu u jeedaa aljumuca qaala yunus bn bukayr wuxu hi akbarana abu khayda faqaala bisalaa walam yadkur اljumca wuxuu bukhaari ishaaraya ana dikr اjumca inaanu maxfuud ahayn sheegitaanka halkan jumcaha lagu sheegay inaanu maxfuud ahayn shay sugan aanu ahayn salaada inuu yihi wa qaala bishr bn saabit xadaثana abu khalda qaal salىa bina amiru اjumca yana bilbasra oo ninkii wuxu xakam la odhan jiray ho bn cami xajaaj bn yuusuf nin aad u kharibana waa ahaa oo salaat اljumca ayuu u tugan jiray waktiga casarka ama qubayl alguruub ana qoraxda elya ka hor in yar ka hor intaa ka horeyso dhanna waa daldalmaya waa hadlaya deetana waxaa dhacday waxa weeyaan nin nin taabiciya min ataabiciin hal inuu kaco u yihi asalaata yarxamuka allah isagoo khudbadaynayo hadlaya markaasa wuxuu ihi markiiba zabaniyadii zabaniyaa la odhan jiray kuwa gaadhkiisa ah iyo ciidankiisa ayaa markiiba waxa weeyaan qabtay oo garaaco oo labada cududood igu dhegey kadibna waxaa la geliyay almaqsuura anaa qol yaroo d masaajidka dhexdiisa nimankaa umaradaasi ay ku lahaayeen oo ay ku tukadaan markaasuu gu yihi dika dunuun war miyaad waalanta markaasa uhi miya ma waali waa miyay qabaada sababta waktigii salaada soo ka dhacay waalanta nin waalan baa sii anas bin malik oo meesha fadhiya ayaan ku idhi ilaahay baan kugu dhaariye adigaa saxaabi saxaabada rasuula ka mid ahaaye ma waktigana la tukan jiray jumca anaso wuxuu yihi maro yaroo akhbaro wejiga iska saaray lafihiisa u gabanaya markaasu wuxuu yihi qoraxda dhicitaankeedi weli wakti baa ka hadhay qad baqiya min awakti waktigii casharku u jeeda ila hadduu yidhaahdo waktigii jimcuu baxay isagana seeftaa qaadanaysa qoortaa la hordhigaya isna waxaa lagu sii daayay dad baa u markhaati tiray war ninkan u waalayey de ninkani wuxuu la qaylqaylinaya wax kala maaye war u waalayey iska sii daaye waalidaasaa lagu sii daayey u ilaa raggaasa caalamka soo maray salaadii waktigeedii laga tukan kari laha oo madax waxa weeyaan ka noqday nacam qaala sallaa binaa waxaana tukiyey amiir اjumca uma qaala lianas radia alahu canhu anas wuxu uhi kayfa kana nabiyu sala allahu alay wasalam rasuulku sodaba yusalii mid u tukada aduhra marka bukhaari xadiidkan ku soo arooray xadiidkan aanase ku soo arooray in waktiga kuleylku uu darayey salaada duhur dib loo dhigo qaboonada lala sugo waxaa bukhaari raximah اllahu tacaala uu u daliishanayaa in jimcuhuna xukunkiisu yahay xukmu aلduhr waxaana markaa uu ka daliishanaya de anas waxaa la weydiiyey jumca la weydiiyey markaasa wuxuu ku jawaabay xadiidkii ka hadlayo duhurka laakina waxay tusinaysaa anas xadiidka inuu ka fahmay in jumcaha iyo duhurka ay isku xukum yihiin oo waktiga dee qabowgana goorna la tukan karo fii awali اwaqt haddii kuleyl garan uu jirana dee waktiga qabowga lala sugi karo laakiin akaru ahli lcilmi ahlicilmiga badankoodu waxay ku tegeen inuu jimcuhu ka xukun duwan yahay duhurka oo jimcaha waxa weeyaan la tukanaayo waktiga kuleylka la tukanayo xadiidka ay deliishadeenna waxaa ka mid a xadiidu caaisha radi allahu canha wayna soo maray kana naasu yantaabuuna yowma aljumcati min manaazilihim walcawaali fayaatuuna fi lgubaar yusiibuhum algubaar waalcaraq waktigaa markaa kuleeyinu jira ay dhididayeene dee jimcaha ay usoo socdeen ayaa xadiidkaasi loo deliishaday ta kale dee salaatu aduhri haddii dadka ay dhaafto oo khaطan ay ku dhaafto waa la qalayn kara lakin salaatu ljumca laa qadaa laha qale iyada male khutuuraya dee halis baa ku jirta haddii dadka waxa weeyaan ay dhaafto lihaada waxaad moodaa wallahu aclam inuu xoog badiyo qowlka odhanaya salaatu aljumca iyada ibraad lagu samayn maayo waa la iska tukanayaa wala waktigu haba kululaadaba waana qowlka u rajaxay sheekh maxamed ibn saalix alcuthaymin raximah اllahu taعaalى wallahu aclam waxka bilahi towfiiq wslى اllahu عalى nabiyina mxamed wعalى alih وصaxbih wslama tasliima kasiira
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bxifd اllahi tacaalى waricaayatih waakhir dacwana an alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwanikm fi shabakati manhaji online